faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta haddii allah awoodala laga helo waxaa ugu dooroon xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay xildhibaanada cusub ee jubbaland oo ka taagan magaalada kismaayo guddiga qabanqaabada shirka dibu heshiisiinta galmudugga oo soo bandhigay qodobo ay sheegeen inay muhiim tahay in loo maro qabsoomidda shirka dibu heshiisiinta beelaha galmudug musharaxiinta isbedeldoonka ee jubbaland oo ku gacan sayray xildhibaanada cusub ee jubbaland kuna dhawaaqay xildhibaano ay soo magacaabeen guddiga ay dhowaan u xil saareen doorashada jubbaland saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolka gado oo faahfaahin ka bixiyey deegaano ay al-shabaab kala wareegeen qodobadaas iyo kuwo kale ayaa warka duhur ku dhegaysan doontaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku asaysan tahay saddex iyo tobanka bisha sideedaad ee agosto labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen oo arkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waa arkii oo dhan xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan magaalada kismaayo taasi oo ka dhalatay xildhibaanada dhowaan ay soo magacaabeen guddiga uu u xil saaray doorashada jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dhanka kale musharaxiinta isbedeldoonka ayaa ku gacan sayray xildhibaanadaasi iyagoona soo magacaabay xildhibaano ka garab shaqaynaya kuwa ay soo magacaabeen guddiga uu axmed madoobe u xil saaray doorashada jubbaland xaalad siyaasadeed oo qasan ayaa ka jirta jubbaland oo la filayo in dhowaan ay ka dhacdo doorasho laguna qabto magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland arrintan ayaa waxa ay sii hurtay kadib markii guddiga doorashada uu soo magacaabay axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha wakhtigiisu sii idlaanaya ee jubbaland ay ku dhawaaqeen soona bandhigeen liisa xildhibaana oo gaaraya toddobaatan iyo saddex xildhibaan oo ay sheegeen inay yihiin xildhibaanada cusub ee jubbaland dhowaana ay soo dooran doonaan guddoomiyahooda kadibna ay u dhaqaaqi doonaan amaba la gudageli doono soo doorashada madaxweynaha jubbaland arrintaasi ayay kaga dhawaaqeen magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland guddiga doorashada oo ay tabashooyin badan horey ugu gudabiyeen kana muujinayeen caqabado iyo in ay ka hoos shaqeeyaan axmed madoobe musharaxiinta isbedeldoonka ee kasoo horjeeda axmed maxamed islaam axmed madoobe waxay sheegeen in arrintani muddo dheer ay ka fiirsanayeen guddiga islamarkaasina odayaasha muddo ka badan labaatan cisho ay ku howlanayeen soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee jubbaland muddo ayay tilmaameen in laga fiirsaday ugu dambeynna lasoo gudbiyey xildhibaanada cusub ee jubbaland kuwaasi oo tir ahaan xilligani gaaraya liiska ay soo bandhigeen guddiga doorashada ee jubbaland toddobaatan iyo saddex mudane gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada iyo xuduudaha ee dhowaan uu soo magacaabay axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha jubbaland ayaa ku dhawaaqay xildhibaanada cusub ee jubbaland ay yeelanayso waxay maanta soo gebagabeeyeen xulista xubnaha ee cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad- ee dowladda jubbaland haddaba guddigu wuxuu si rasmiga u shaacinayaa magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland kow cabdisalaan xasan warsame cabdijabbaar jaamac cilmi saddex cabdirashiid diiriye cismaan afar abshiro axmed kadiye shan hiirad ismaaciil maxamed lix bashiir axmed cumar toddobo maxamuud axmed warsame siddeed musdaf maamow geedi sagaal sheekh maxamed cabdisalaam toban ismaaciil cabdi keero kow iyo toban cabdi maxamed cabdiraxmaan labiyo toban xuseen shiinow cali saddex iyo toban isaaq maxamed xasan afar iyo toban isaaq xuseen ibraahim shan iyo toban mukhtaar xaaji maxamed lix iyo toban farxaan cabdulaahi maxamed toddobiyo toban axmed shariif shucayb siddeed iyo toban cumar xasan obo sagaal iyo toban cabdi maxamed obo labaatan foos cali cabdiraxmaan naasir cabdi muumin axmed iftiin maxamuud toddobaatan iyo saddex caasha cali bashiir intaasi kadib waxaa dhankooda qaadacay arrintaasina kasoo horjeestay musharaxiinta isbedeldoonka ah ee kasoo horjeeda axmed maxamed islaam axmed madoobe liiskana ay soo magacaabeen guddiga doorashada oo horey ay ugu eedeeyeen inay yihiin kuwo ka hoos shaqeeya axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa ay sheegeen in mowqifkooda uu yahay kii horey u taagnaayeen kaasi oo ayn marnaba aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxdaha doorashada jubbaland haddii qaabka wax u socdaan aan laga bedelin amaba aan la casilin oo lasoo magacaabin guddi doorasho oo isku dhaaf ah ayna aqoonsan tahay dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena aysan faragelinin arrimahani beesha caalamka iyo dowladda federaalk soomaaliya mid ka mid a musharaxiinta oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o e da kuna hadlaya afka musharaxiinta isbedeldoonka jubbaland ayaa arrintaasi sharaxay waxa uuna tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin qaabkay wax u socdaan aysan aqoonsanin xildhibaanada cusub ee ay soo magacaabeen amaba liiska xildhibaanada cusub ay soo gudbiyaan guddiga cusub ee doorashada jubbaland mowqafka iyagu waa kii hore waxaan u aragnaa guddigan liiskan cusub ee lasoo saaray inuu sharci darro yahay oo uusan waafaqsanayn dastuurka jubbaland iyo dastuurka federaalkaba horeyna waanu uga hadalnay sababtuna waanu cadaynay haddana haddaan ku celiyo waxa weye waa midda koowaade liiska waxay ahayd inay soo saaraan odayaasha dhaqanka soo jireenka ama isimada soo jireenka ee jubbaland waxaana la socotaa qaar badan oo ka mid a in laga saaray liiska soo jireenka ah oo salaadiintii rasmiga ahayd qaar ka mid a inay ka maqan yihiin bayaanna way soo saareen arrinta ay ku cadaynayaan dhowr iyo toban suldaan baa ka maqan marka dadadayna odayaashii maaragtay ay matalayeen ayna soo qorin baa horta marka hore meesha ku qoran qaar badan oo ka mid a middaa waa middaa marka taas waxay ka dhigaysaa talabaad anu anagu tilmaanay waxa weeye qaabka iyo hanaanka uu ku socdo guddigu waxa weeye qaab aan sax ahayn oo khilaafsan dastuurka jubbaland ood arkayso inay boobsiis tahay la doonayo maaragtay in lagu afduubo doorashada halkaas ayay ka caddahay marka anagu arintan waa arin waxay noola muuqataa khaldan oo nidaamka waafaqsanayn hawshiina iyo mataqaana basiin kusii shidaysa dadkiina sii kala fogeynaysa ayaan u aragnaa oo aan munaasab ahayn intaa kadib musharaxiinta isbedeldoonka ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen sida ay ku soo magacaabi lahaayeen xildhibaano kuwaasi oo barbara socda xildhibaanada ay soo magacaabeen guddiga doorashada ee dhowaan uu magacaabay axmed maxamed islaam axmed madoobe dhankooda guddiga ay magacaabeen musharaxiinta isbedeldoonka ah ay u xil saareen arrimaha doorashada jubbaland ayaa soo saaray liis xildhibaano ah kuwaasi oo ka kooban ilaa iyo toddobaatan iyageen inay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland ay guddoomiye iska soo dooran doonaan kadibna doorashada toos loo gudageli doono arrintan ayaa ah mid sii cakiraysa xaaladaha siyaasadeed ee ka jira jubbaland iyo doorashada la filayo in bishan gudaheeda ay ka dhacdo magacyada ay soo gudbiyaan waxaa ka mid ah guddiga doorashada ay magacaabeen musharaxiinta isbedeldoonka ee jubbaland cabdiweli ismaaciil sagal cabdiraxmaan cabdulaahi salaad siraaji sahl bare xasan aadan ibraahim cabdiwahaab faaraxa cabdilkhaadir cali bare cumar cabdifataax miyir kilaas nageeye maxamed hilliye faysal xasan faarax aamina shukri ibraahim daa'uud maxamed cusmaan caasho bile zanbuur masalax kaahiya ibraahim yuusuf axmed maxamed dhuuxu faarax guhaad yaxye maxamed abshir cali aadan xasan siciid cabdi budle cabdilqaadir axmed yaxye maxamed macalin isaaq waxaa sidoo kale ka mida liiska ay soo bandhigeen ee xildhibaanada anas maxamed ibraahim maxamed cabdiraxmaan cabdulle sahal xuseen muneye maxamed cusmaan xambari mudaris yuusuf iyo kamaal cabdulaahi xasan liiska xildhibaanada ay soo bandhigeen guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee dhowaan ay soo magacaabeen musharaxiinta isbedeladoonka ah ayaa waxa ay gaarayaan toddobaatan iyo shan mudane waxaana warqada liiskani lagu soo bandhigay ku saxiixnaa axmed aabi aadan oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland ay soo magacaabeenna musharaxiinta isbedeldoonka si kastaba waxaa qasan xaaladda jubbaland iyadoona ay hadda jiraan laba xildhibaano oo iska barbar shaqaynaya laba guddi oo ay soo kala magacaabeen musharaxiinta isbedeladoonka ah iyo sidoo kale madaxweynaha wakhtigiisu sii idlaanaya jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe axmed madoobe waxa uu dadaal walba ugu jiraa sidii mar kale uu kusoo laaban lahaa halka musharaxiinta la tartamayana loo adeegsanayo sidii meesha looga saari lahaa axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha jubbaland arrintaani ayaana la sheegaya inay ku lug leeyihiin dowlada shisheeye iyo dowladda federaalk soomaaliya oo doonaysa in meesha ay ka saartay axmed madoobe maadaama ay u aragto in aysan wada shaqayn karin nabad iyo nolol iyo sidoo kale axmed madoobe dhankiisa waxaa ku horgudbaan axmed madoobe caqabado badan oo uu kala kulmayo musharaxiinta isbedeldoonka oo qaarkood ay taageerayaan dowlada shisheeye dowladda federaalk soomaaliya oo doonaysa in musharaxa ay wadato uu ku soo baxo doorashada jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mida bulshada jubbaland oo iyaku ka soo horjeeda axmed madoobe sida bulshada ku nool gobolka gado oo gebi ahaanba sheegay in halkaasi uusan tegi karin axmed maxamed islaam axmed madoobe maadaama sida ay sheegeen uu waxba kama jiraanna ka soo qaaday dhaliilo iyo dhaleecaymo ay horey ugu gudbeeyeen iyo codsiyo kala duwan uusana ololihiisa doorashada qayb ka geli karin gobolka gedo xaaladda siyaasadeed ee jubbaland ayaa ah maanta mid kacsan lamana oga halka ay saldhigan doonto iyo sida lagu heshiin doono iyo qaab loo iyo habka loo aqbali doono natiijada ka soo baxda doorasho ka dhacda jubbaland haddii aan la xallinin khilaafka iyo hadda sida ay wax u socdaan guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa soo bandhigay qodobo ay sheegeen inay muhiim tahay in loo maro qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug guddiga dib u heshiisiinta galmudug ayaa soo saaray habaraaca shirweynaha la filayo in toddobiyo tobanka bishan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xubnaha guddiga oo shir ku yeeshay magaaladaasi ayaa soo bandhigay ilaa iyo shan qodob oo ay ku qabasoomi karaan shirka dib u heshiisiinta la filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug marka la gaaro toddobiyo tobanka bishan aynu ku guda jirnay agoosto dibna uga dhacay xilligii horey loo asteeyey oo ahaa shanta bishan aynu ku guda jirnay agost in lagu qabto dhuusamareeb qodobada ay soo saareen guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta waxa ay kala yihiin bilowga soo dhoweynta iyo qaabilaada ergooyinka ka qaybgalaya shirka hubinta iyo kormeeridda goobaha shirka iyo deegaanada ergooyinka diyaarinta ajanadaha iyo agabyada shirka wargelinta iyo diyaargarowga hay-adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka qodobka shanaad ee ugu dambeeyana waxa uu yahay xadaynta wakhtiga soo gaaridda eragooyinka en goobaha shirka oo ah afar iyo tobanka ilaa lix iyo tobanka biisha iyo furitaanka shirka oo ah toddobiyo tobanka bishan aynu ku guda jirnaa agost labada kun sagaal iyo tobanka shirkani ayaa muhiim waxa uu u yahay galmudug sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug hase ahaatee macadda qaab uu ku qabsoomi doono iyadoona qaar ka mid ah beelaha ku midaysan galmudug ay gebi ahaanba horey iskaga diidaan inay ka qayb galaan shirkaasi lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb iyagoona sabab uga dhigay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre uu u dhabar jeediyey ballamo uu horey ula galay islamarkaasina wax walba oo galmudug ay lahayd uu farta ka saaray kooxda uu hogaamiyo sheekh maxamed shaakir iyo sidoo kale hogaamiyaha aan xilka u magacowneyn hase ahaatee awooda ku leh magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sheekh maxamuud arrintani ayaa hore u sheegeen guddiga iyaka oo cududaar ka dhiganayay aaskii allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow yan maalmaha ciidul adxa ee fooda nagu soo hayay in shirka dib loo dhigay hase ahaatee sababta ugu weyn ee shirkaasi uu dib ugu dhacay ayaa lagu tilmaamay in ay tahay in la waayo ergooyinkii kasoo qaybgeli lahaa oo guddiga qabanqaabada dhankooda waxay sheegayeen in shirkaasi uu qabsoomi doono dowladda federaalkana guule ayay ka sheeganaysaa arrimaha galmudug waxaase arrintaasi garab yaalla khilaafka xooggan ee xilligan soo kala dhex galay dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulkii ahlu sunna waxaa qalqal ku jira inay buraan gebi ahaanba shuruu gebi ahaanba heshiisyadii ay horey u wada galeen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna iyadoona madaxda ahlu sunna hogaamisa ay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay ka baxday ballamiha ay wada galeen ciidamo ayaa lagu soo daabalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa lagu amray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya goobihii lagu wareejiyay inay iskaga baxaan hase ahaatee ciidamada ayaa gebi ahaanba arrintaasi ku gacan sayray iyadoona laga cabsi qaba in halkaasi dagaallo ay ka dhacaan dhexmara ciidamada ay ahlu sunna madaxdooda kusoo daabulayaan magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo laga keenay deegaano iyo degmooyin hoostaga magaalada gurceel iyo dhuusamareeb ciidamada dowladda federaalkana waxay ku adkaysanayaan inay gacanta kusii hayaan xarumihii uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre si kastaba shirka dib u heshiisiinta ayay ku adkaysanayaan guddiga qabanqaabada inuu ka furmo toddobiyo tobanka bishan aynu ku guda jirnay agost labada kun sagaaliyo tobanka magaalada dhuusamareeb lamasi oga qaabka uu shirkaasi halkaasi uga qabsoomi doono taariikhdaasi ay guddiga u asteeyeen saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolka gado ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaano ay al-shabaab kala wareegeen aweys bashiir cabdiraxmaan timo ayaa warkani dhammaystiraya howlgalkani oo ay si wada jira u fulinayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaaran kuwa milatariga soomaaliya iyo ciidanka nabad sugidda soomaaliya ayaa waxaa laga sameeyey deegaano hoos timaada degmada buurdhub oo ka tirsan gobolka gedo waxaana horkaaciyey taliyaha nabad sugidda saldhigga degmada buurdhub ee gobolka gedo aadan maxamed axmed howlgalladani ayaa ahaa kuwo la doonayay in al-shabaab lagu qabsado tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmadaasi kuwaasi al-shabaab ay ka go'doomiyeen in gawaarida isku kala goosha gobolka gedo ay soo galaan degmada buurdhub ee gobolka gedo taliyaha nabad sugidda ciidanka dowladda degmada buurdhub ee gobolka gedo aadan maxamed axmed oo la hadlay idaacadda seymba muqdisho ayaa sheegay in howlgalladani ujeedkoodu ay ahaayeen sidii al-shabaab loogu dulqaadi lahaa tuulooyin dhowra oo dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan waxa uu sheegay in in ka badan toddobaatan tuulo ay hoos yimaadaan degmadaasi in al-shabaab dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan islamarkaasina ciidanka dowladda ee ku sugan degmadaasi muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay howlgallo xoogan ay ka wadeen deegaanada ay ciidanka dowladda soomaaliya ay gaareen ayaa kala ah deegaanada kale ah qoondhuub suriyo iyo sidoo kale deegaano kale hoos timaada degmada buurdhub ee gobolka gadow sida uu sharaxayo taliyaha nabad sugidda ciidanka dowladda aadan maxamed axmed tuulooyin aad u tiro badan baa degmada hoos yimaada oo ilaa adiga toddobaatan kor u dhaafayo degmooyin tuulooyinkaas iyada oo degmada hoos yimaada ciidamada ammaanka iyo kuwa milatariga intaba ay waxay ku sameeyaan howlgal lagu xaqiijinaya dadkaas ayaga tuulooyinka degan ammaankooda alxamdulilah nimankaana dee nabaddiidkaana waa iska badayloo meelaha iska taataagan yihiin meesha ay ciidamada tagaana looguma tagayo markay xogtooda helaanba waa cararayaan isbaaro iyo in ay ummadda u dhibaateeyaan bay meelaha u taataagan yihiin marka inaan dadkaas ayaga oo isbaarada u taalaan ummadda ka duuqaano ciidamada howlgalkeeda ku jiraan weyn aad u tiro badan bay ka xoreeyeen oo awal hore looga xareeyey iyo kuwo hadda laga xoreeyay intaba isugu jiro waxaa ka mid meel tuulo la yihahdo qoondhood suriyo mankaahida tuulooyin fara badan oo degmada hoos yimaado ay ciidamada tageen baa jira adugu shabaab dee meel xarun oo ay degan yihiin ma jirto laakiin way yimaadaan markay ummadda ay rabaan dadka inay dhibaateeyaan iyo markay wax sakawaad ay ku sheegaan oo xoolo aho ay ka baad baad aho ay ka qaadaan ay rabaan inay qaadaan markay rabaan inay lacaga kalaamo sida beeraha matoorada ay lacaga ku qoranayaan mararka noocaas ay yimaadaan marka annaga xogta markaan helna dee dadka shacabka ciidamada dawladda la shaqeynaya yaa la tagaa deegaanada ayaga waa tuulooyin hoos imaada degmada marka dee xarun ayaga ay kuleeyihiinna ma jiro waana wixii ayaga ahaa iyo meelihii dhumaashaalka ay ku imaan jireen ciidamada awdkay galeen shaqo fiican bay ka qabteen deegaanada ayageedna si fiican baa looga xoreyay geesta kale taliyaha nabad sugidda ciidanka dowladda soomaaliya ee degmada buurdhub ee gobolka gedo ayaa waxa uu ka hadlay rag ka tirsan al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyba isku soo dhiibayay qaybo ka mid ah gobolka gedo isagoona sheegay in arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay acdaadiis xooggan ay saareen dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ee gacanta ku haya tuulooyin dhowr oo ka tirsan gobolka gedo maya wax iska hor imaad oo ka dhacay ma jiraan nimankan sidoodaba waa niman hagaayo ah weye oo ummadda ilaahay soomaaliyeed uu ku dhibay in meel dad shacbi jooga in qarax lagu galo iyo in dad inta loo yimaado xoolo baadin la weydiista moogi hadda niman inta difaac eh, ka hor imaada weerar sameynaya ama wax iska difaacaya maaha markay xogta heleen ciidamada inay deegaanada ayadeed yimaadeen waa carareen meelo fogfog ay awalka yimaadeen iyo haddana dib ugu carareen oo kula waa mahadinta leeyahay maalin kasta dad baa isu soo dhiibo oo shabaabka ka tirsan oo hubaysan Eh, oo guud ahaan gobolka iska soo dhiibo degmooyinkiisa kala duwan inta kore oo horey isu soo dhiibay oo halkaa yimid degmada yimid kadibna nabad sugidda qaranka soomaaliyeed lagu wareejiyo muqdisho la geeyo wajax si kastaba gobolka gedo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka soconayay howlgal ballaaran oo ay samaynayeen ciidanka dowladda soomaaliya iyadoon dhowaan dowladda soomaaliya ay shaacisay in saldhigga ugu weyn ee al-shabaab lagu xureyn doono gobolka jubbada dhexe laga hergelin doono degmada baardheer ee gobolka gedo mahadsanid timo guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii duur aad kala socoteen raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis cid alla iyo cidda warkuu seegay waxay mar kale ka daalacan karaan baraha internetka ku leenahay w w dot radio cadaado dot com iyo bartayna facebook oo ah raadiyo cadaado warkan warka xiga duhur wanaagsan